haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal goor la joogo iyo meel lagu sugan yahayba geedudu waa joogta oo malaka mawdku noolaha daqiiqadna kama qado allah u naxariistay cabdulaahi qarshi heesaagii weynaa ee soomaaliyeed waa siduu sheegayoo nin waa dhintaa ninna waa dhashaa dharaar walba la isdhaafaya iyada oo sidaa loo ogyahay ayaa haddana dhimashada loo dulqaadane kolba kii maalintaa lagu soo warramo ay xigtadiisu ugu murugootaayo tacsi ugu dhigtaa taa ka sokowna waxay u badan tahay hadday jirto cid maanse taqaan oo qofkii dhintay ay xigaalo ama waday ay midun ahaayeen inay ka tiriso tixo tilmaamaya sida waxtarkiisii loo tabi doono iyo karintii uu banneeyey dhaxanta daran ee bulshada uga soo geli doonta tixaha noocaasi waa caraacal waxayna ka sii yihiin baroor ama baroor diiq sida soomaalida qaarkeed ay u tidhaahdo markiise la garab dhigo ujeeddooyinka kale ee maansada xaddiga ay kala leeyihiinna la dhudhumiyo kuwa ugu tirada yar ayay baroortu ka mid tahay waxaa laga hayaa gabayo fara kutiris ah raggii hore haddii la yidhaahdana waxaa calanka u sida raaga ogaas oo soomaalidu ay jeer hore u aqoonsatay maansadeeda ninkii salka u dhigay inuu yahay ujeeddadaas iyada ah laba gabay oo waaweyn ayuu raaga ku leeyahay inta aan u war hayana waxaa allaha u wada naxariistee soo raaca cali jaamaca haabiil yuusuf ibraahim oo yuusuf dheere ku magac dheeraa iyo xasan shiil oo isna gabay aweyti lagu naanaysi jiray labadiisa gabay midkood wuxuu raaga tiriyey ugaas xuseen ugaas warfaa oo walaalkiis ahaa markuu geeriyooday kan labaadna wuxuu ku saabsanaa haweenay u dhaxday oo si lama filaana uga geeriyootay taasoo ah sheekada iyo tixda aan maanta idinku jalbeebin doono taariikhdiisa raggii yaqiinay siday ku warrameen raage ayaa cilmi xuseen oo abtigiis ahaa wuxuu ka doonay gabarh uu dhalay oo cabban la ohan jiray waa la siiyey waana lagula xidiray xoolo aan badnayn oo yaradkii lagu heshiiyey ka mid ah ayuu bixiyey dabadeedna iyada oo aan loo mehelin ayuu reerkoodii isaga laabtay ha yeeshee alalaaskii arooska isaga oo weli u tabaabushaysanaya ayaa nin kale isla gabadhii soo doona ninkaas oo axmed la odhan jiray waxaa dhalay garaad wiilwaal oo galbeedka dhulka soomaalida jeer ka ahaa taliya jiitaa ah oo cidi aysan maya ku odhan jirin kuna odhan karin goor galab ah ayuu axmed aqaladii cilmi xuseen wuxuu soo hortubay kontan halaadoo yarad ah mid mid ka dhacdana aan lahayn odaygiina waxa ugu wacnaaba muu odhan axmedow raago ogaas ayaan cabban kula xididay nin kalena kula xididi maayo ama wuu yidhi wuu ku adkaysan waaye si kastaba ha ahaatee axmed wiil waalgeelii waa laga guddoomay gabadhiina waa loo dhisay isaga oo og inay raage u doonanayd beri dambe isaga oo warbooga ah ayuu raaga soo dhigtay isla habeenkii uu reer cilmi xuseen u soo hoydayba wixii dhacay wuu ogaaday aad buuna uga cadhooday ugu dambaystiina wadahadal dheer oo lagu daalay kadib ayuu odagii wuxuu raage u soo jeediyey tale uu islahaa wuu ku raalli noqon doonaa wuxuu ku yidhi maandhow la ceebowiye faadumo oo cabban ka yar baan kuu dhisi anigaana kugu xoodhayn ee aan kuu duceeyay sidaa ku raalli noqo taana raaga wuu oggolaaday isaga iyo faadumana intay isguursadeen bay si aan la filayn isu jeclaadeen muddo hadday wada joogeen ayay faaduma reer aabbaheed u dhibaad doonatay saa waxaa la soo siiyey awr goolal ah rara wada mariiman qumbayaal sixin ah tabado oodkaca iyo wax alla wixii cid ladani ay gabdhaheeda ku dhibaadin jirtay oo keligeed lama soo dirina waxaa lagu soo daray adduunkaas reerkii ay ka timid rag la gaarsiiya waxay dhabbaha hayaanba goor ay casarliiqi tahay ayaa waxaa u muuqday berrinkii ay reer raage ku jireen kolkaas baa nimankii gabadha lagu soo daray waxay ku tashadeen si dhibaata ay wadaan goor barqa ah loo arko afaafka reerka inay habeenkaa isaga furtaan beri foogna ay cidda galaan ha yeeshee taladaas faaduma way diiday waxay tidhi raage oo intaa ii jira lagama yaabo inaan caawa halkan ka seexdo dabadeedna waa inoo berri intay nimankii ku tidhi ayay u dhaqaaqday sharqanta reerku xaggii ay ka soo yeeraysay maxaadse ku falaysaa iyada oo tallaabada hoosta ka boobaysa ayay caleynteedii cirka ka soo dhacday wax yar kadibba iyadoo garaaraha tuuraysa ayaa libaaxa diyahaalsani geeda jiq ah kaga soo baxay oo haddiiba laba isla e ka dhigay gaajadiina isaga reebay waagii baa beriyey raggii dhibaata waday iyo raagi ayaa isu yimid haddiiba faadumo ayay isweydiiyeen annaga naga timide adinku ma aragteen iyo maya nama soo gaadhin ayay isugu warrameen dabadeed raadkeedii baa la qaaday mase guri ba'ay cabbaar gibina kadibba lafo aan weli hilibkii ka qalalin iyo raqdeedii baa la isdultaagay raage dhulkaa loo wareegay bari iyo galbeed baa isaga darmay habeenkaas iyo habeennadii xigayba il iyo baaris ma uu saarin wuxuu isu qaatay boqortooyo dhowaan u soo gacan gashay nin laga tuuray oo guuldarrada ku dhacday aan ka soo kaban doonin markaa buu tiriyey tix baroorahoo uu ku alaladay tix ka mid noqon karta maansada ay suugaanta soomaalidu ku faani karto ee midda adduun weynaha ay kula tartami karayso isaga oo ku bilaabaya hugunkii xalay ka yeerayay ee dad badani ay dartiis ku hurda seegeen ayuu yidhi sida koortayo cuboo la suray koroma buubaala shinni kaalof galay ama sidii koronkorkoo oomi ama koox arda ah oo qur-aan kaadibka u toostay ama beela kaynaanahoo kor u hayaamaya ama geelka reeb oo dhirgihii laga kaxaynayo ama ceel karkaarada jabshay iyo webi karaar dhaafay ama habar kurkii keli ahaa lagaga kowsiiyey ama kaal dallay qaybsan iyo kuriga dhaal yaabis xalay kolola aygii ma ladin kaamil reeruhu yabku intaa markuu yidhi ayuu ku xejiyey meelise culculusoo uu noogu sheegayo geerida faadumo wixii uu ku waayey iyo waxay badday wuxuu yidhi kambalkii ardaagii miyaa laygu kaliyey kumbiskii miyaa layga qubay kolaygii ii buuxay wixii ragaygu kuuyey miyaa igu karaamoobay kob abaara meel dhexe miya koora ila meeray kub miyaan ka jabay biixi aan kabaya loo haynin maantana kataantii miya layga kala tuuray kun iyo kow kurtoo dumar haddii laysu wada keeno kolna waxaan la helayn haween faadumoo kale horaantii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetanadii qarnigii labaatanaad ayaa cilmi baare ameerikaana oo dhaqanka soomaalida danayn jiray iyo anigu gabaygaan isla soo qaadinay milgadiisa suugaaneedna ka faalloonnay labada meelis u dambaysa ayaan isku dayey inaan u tarjumo markaas buu la yaabay wuxuu yidhi diradire guubaabo iyo dagaal mooyee ma moodayn maansadiinna inay ku jiri karaan laba meelisoo sidaa u dabacsan dareenka qofkana taaban kara wuxuu u jeeday kun iyo kow kurtoo dumar haddii laysu wada keeno kolna waxaan la helayn haween faadum oo kale dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamid a hadduu eebadmo
axmed faarax cali idaajo ah ayaana inoo soo jeedinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha halkaad weli nagala socotaana waa washington